bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada warka habeennimo ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobadaad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxweynaha jubbaland ayaa si wada jira u dhagax dhigay xarun dowladda federaalk ay ku yeelanayso magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose gudoomiyaha gobolka banaadir ahnaduqa magaalada muqdisho ayaa shir gudoomiyey kulan guddiga ammaanka gobolka kaasi oo looga hadlayey howlgallada lagu xasilinayo magaalada muqdisho xukuumadda federaalka iyo beesha caalamka ayaa ka wada hadlay sida loo maamulayo kaalmooyinka iyo mashaariicda horumarineed ee ka imaanaya beesha caalamka qaar ka mida shacabka magaalada muqdisho iyo gobollada dalka ayaa bogaadiyey waxqabadka dowladda ee boqolka maalin oo ay jirto waa toddobada bisha lixaad labada kun toddobiyo tobanka kusoo dhowaada warkii oo dhan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha jubbaland ayaa si wada jira u dhagax dhigay xarun dowladda federaalk soomaaliya ay ku yeelanayso magaalada kismaayo cali baashe cabdulaahi ayaa faahfaahinta warkan eegaya
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu heliyo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed madoobe ayaa waxa uu dhagax dhigay xarun cusub oo heer federaal ah taas oo laga hirgelin doona magaalada kismaayo xarunta kumeel gaarka ee maamulka jubbaland dhagaxdhigga xarunta dowladda federaalku ay ku yeelanayso kismaayo ayaa ka mid ahayd waxyaabo layskula soo qaaday kula dhex maray madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedka jubbaland oo xalay ka dhacay guriga martida ee magaalada kismaayo kaa uu shir gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in dowladda federaalku ay gacan sii doonto dowlad goboleedyada dalka annaga dhankeena federaalka ah doorka aan ka gelayno ama aan ku leenahay dowlad goboleedku wax weeye inaan siino madaxweynaha kalsoonida ugu badan iyo wada shaqaynta ugu badan iyo maxaan ku idhaahdaa waan ka wada shaqaynayno sidii aan aan aan isaga caawin lahayn ama aan ula dagaalan lahayn qolada nabadiidka ah iyo sidii aan u keeni lahayn dhaqaale shisheeye aan u keeni lahayn iyo sidii aan maalgelin u keeni lahayn iyo sidii aan u kobcin lahayn kaabayaasha dhaqaalaha way naga go-an tahay annaga weliba dowladda hadda anu aan madaxda ka ahay in aan siiyo briority koowaad wada shaqaynta aan la shaqayno dowlad goboleedyada amaankana waxaan odhan lahaa guud ahaan federaalka ah maalmo dhow hadda shuxshuxdaa la bilaabayoo dowladda iyo kan iyo war ma weyna dhalana dhowrtaysanaya weli meelba mayna gaadhno goorna hadal la bilaabi ta labaad qofku waxaa la siiyaa wakti uu ku fakero qofka khaladkiisa iyo saxdiisa xilli la kala gaari karaa la gaadhaa waxay la tahay baarlamaanka federaalkii inaan wax duminno waxaa ka fiican inaan wax dhisno qof kasta oo shaqo qabanaya waxaa fiican fursadda in la siiyo maanta waxaan u malaynayaa jubbaland waxay wax ku qabatay waxa ugu badan waxay ahayd markaan xildhibaanadanad iyo kulli hadda intaan isu nimaando baahi ka hadalno haddana waxaan idhaha guri baan maanta dhisannay iyo albaabka gurigaasaa naga dhimanayo kac suldaanada dheeroo meeshaa soo dhisiya kan intaasaan ku qanacna dowladdu ba horta ha dhaqaaqdo waxa samayso tallaabo hore hawa qaado aan gaadhno xilli dhaliil iyo ceeb iyo laysu soo jide qola aan boqolkii habeenba dhamaysan haddaan idhaahno hadda aan ku bilowno iyaga laftooda shaki waa geliyo
booqashada madaxweyne farmaajo ee magaalada kismaayo ayaa qeyb ka ah booqashooyin oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku tegayo dowlad goboleedyada dalka taasoo ku xoojinayay wada shaqaynta hay-adaha dowladda ee dalka baashe cabdulaahi warbaahinta qaranka magaalada kismaayo
xukuumadda federaalka iyo beesha caalamka ayaa ka wada hadlay sida loo maamulayo kaalmooyinka iyo mashaariicda horumarineed ee ka imaanaya caalamka waxaana hadalkani uu soo baxay kadib markii maanta mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda qorsheynta iyo xubno ka socday maamul goboleedyadii beesha caalamka ay yeesheen kulan ku saabsan sida loo maamulayo kaalmooyinka iyo mashaariicda horumarineed ee beesha caalamka laga helayo agaasimaha wasaaradda qorsheynta ee soomaaliya cabdiqaadir aadan ayaa sharaxaad ka bixinaya
uga socday magaalada muqdisho oo ay isugu imaadeen dowladda soomaaliya dowlad goboleedyadii iyo dowladdii federaalka ahayd iyo beesha caalamka waxaana looga adeegsanayay sida loo maamuli doono caalamada horumarineed ee soomaaliya la gelinayo waxaa laga soo guuray new dealkii waxaa hadda dalka eh, ka dhaqangelahaya oo dhaqangelintiisa la bilaabayo markuu haddii alla idmo qorshaha horumarinta qaranka qorshaha horumarinta qaranka sida loo hirgelinayo waxaa ka horeysa qaabkii lagu maanaj gelin lahaa ama lagu maamuli lahaa kaalmada dhinaca horumarineed in la isla garto waxaan ka soo guurinay new deal qaabka kaalmadaas loo maamuli jiray casharo fara badan baan ka baranay haddaan saahnaa dowladda soomaaliyeed iyo shacabweynaha soomaaliya intaba een annagoo taas ka amba qaadayna waxna ku dhisayna ee dowladda soomaaliyeed go'aansatay in ay qaabka loo maamulayo hawshaas ay noqoto qaab ay ku leedahay talo iyo cod iyo hoggaanintood Een, halkan waxaa ka dhacay bishii horeeto labaatan iyo shanteedii ilaa lix iyo labaatankeedii shir ay isugu yimaadeen een, wasiirada dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka oo wasiirka dowladda federaalka ee soomaaliya oo qorshaha ee qorsheynta qaranka oo mas-uul ka ahaa oo hogaaminayay baa lagu qabtay go'aamaa ka soo baxay go'aamadaas iyo go'aamo ka sii horreeyey ayuu shirkan uu daba joogay dowladda soomaaliyeedna posishinkeedii iyo aragtideeda way caddaysay in waxa hadda kadib sida wax loo maamulayo ay ku yeelanayso door ka bedelan kii horeeto oo aan waxba xanibaynin laakiinse wax hagaajinaya marka shirkaasaan ka soo baxnay wuxuu ahaa barnaamij een, shir si fiican runtii u dhacay cod soomaaliyeed oo mid ah oo waxaa weeye iswaafaqsan oo waxa uu raba iyo meesha u socdaan yaqaan ayaa ka soo baxay maanteed marka intaas baa shirka maanta ku saabsanaa waana mahadsantihin
agaasimaha wasaaradda qorsheynta ee soomaaliya ayuu ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa shir gudoomiyey kulanka guddiga amniga gobolka kaasi oo looga hadlay howlgallada lagu xasilinayo magaalada muqdisho nuur saciid tahliil ayaa ka waramaya
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane taabid cabdi maxamed ayaa shir gudoominayay kulan ay isugu yimaadeen guddiga golaha amniga gobolka banaadir kaasoo looga hadlayay horumarka amni ee ka jira magaalada muqdisho iyo guulaha ay dhinaca amniga ka gaareen ciidamada isku dhafka ah ee loo xilsaaray xasilinta caasimadda kulanka intuu socday ayaa waxaa goobjoog ka ahaa taliyaasha laamaha amniga gobolka banaadir saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyadoo kulanka intuu socday la isugu soo hadal qaaday sidii loo dardargelin lahaa howlgallada lagu sugayo amniga caasimadda iyo sidoo kale in dadka shacabka si raxmad leh loogu qidmeeyo dhanka kale marka uu kulanka soo idlaaday ayaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane taabid cabdi maxamed waxa uu kulan gaara la qaatay gudoomiyaasha toddobiyi tobanka degme ee gobolka banaadir isagoo kala hadlay in ay la shaqeeyaan ciidamada xasilinta caasimadda iyo saraakiishooda waxaana kulanka goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenada gobolka banaadir iyo xogayaha guud ee gobolka banaadir kulanka marka uu soo idlaaday ayaa waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda iyo amniga ee gobolka banaadir mudane saalax sheekh maxamed shir ay isugu yimaadeen ah, ah, guddiga nabadgelyada ee ee banaadir waa shir eh, sitabaan kastaba maalin dhaca waxaana looga hadlaa hadba wixii dhacay eh, eh, wiigil soo dhaaf Eh, maanta eh, wiig eh, sitabaan aan caadi ahayn oo ahay oo waxaa socday howlgal oo- oo oo hubka dhigista magaalada muqdisho iyo agaarkeeda waxaan ka hadalnaa marka arrimaha khuseeya arri- eh, hubka dhigisti Eh, waxaa dadka ka soo qayb galay go-aan ku gaareen in in si fiican u socoto oo horumar aan la filayn eh, uu ka dhacay oo sidii loogu talagalay si ka fiican dadweynuhu oo marka hore xoogaa eh, i- xoogaa dhibsanayeen hadda aad moodo inay in wax inay eh, wixii ka soo baxay ay aad ugu riyaaqeen haddana meeshaas laga sii wadi doono Eh, wa- waxaa kaloon ka wada hadalnay eh, caqabadaha jiray iyo waxyaabihii waaweynaa ee ka dhacay laakiin isku soo duuduuba waxay noqotay mid eh, shirkeenu shir eh, eh, aad la isugu eh, raacay in in eh, howlgalkaas uu si wanaagsan u socdo nuur saciid taaliil raadiyo iyo t v-ga qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
qaar ka mida shacabka magaalada muqdisho iyo gobolada dalka ayaa bogaadiyey waxqabadka dowladda ee boqolka maalin oo ay jirto ee dowladda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo sida warkan uu ku faahfaahinayo cabdiqaadir cali axmed ayadoo dowladda soomaaliya ee dhowaan boqol jirsatay ayaa madaxda dalka waxay soo bandhigeen waxyaabihii u qabsoomeen dowladda federaalk ee soomaaliya ay ka mid yihiin ammaanka la dagaalanka musuq maasuqa dhaqaale kobcinta iyo isku xirka maamul goboleedyada xiriirka beesha caalamka arrinkaa waxaa si wanaagsan usoo dhoweeyey dadka ku dhaqan qaar ka mid ah gobolada dalka sida jowhar beledweyne kaalkacyo shacabka soomaalida ayaa ku ammaanay dowladda federaalk ee soomaaliya waxqabadkeedii boqolka maalmood ee jirtay magacaygu waa cabdiraxmaan isaaq cabdulle waxaan ku noolahay degmada jowhar waxqabadka boqolka maalmood xukuumadda oo oo federaalka ah waa mid muuqda khaasatan waxaa ka dareemaysaa magaalada muqdisho waxqabadkeeda waxaana aad u taageeray ummadda soomaaliyeed khaasatan bulshada ku nool muqdisho waxaana taas ku ammaanan madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ra-iisul baarlamaanka xukuumadda federaalka waxqabadkeeda waxaan ka codsanaynaa in ay gaarsiiyaan gobollada kale si waxqabadkaas oo kale bulshada ay ugula shaqeeyaan insha allahu tacaala waxqabadkeeda waa muuqdaa bismillaah anigoo ah maxamed cusmaan sheekh xasan ku nool gobolka shabeellada dhexe magaalada jowhar waxaan si weyn u ammaanayaa waxqabadkii dowladda federaalka gaarka ee boqolka maalmood ee soo celinta ammaanka gobolka banaadir dowladda waxaan leenahay maadaama waxqabad weyn ay qabatay boqolka maalmood waxaan rabnaa inay u gudubto gobollada kaleete si ay u faa'iidaystaan sida gobolka banaadir maanta loogu faa'iideeyo kalo sidaas darteed boqolkaas maalmood waxaan jeclahay inay boqolaalo kaleeto ay noo sii dhali doonto magacayga waa yoonis maxamed shaarre jooga gaalkacyo boqolkii maalmood dowladda federaalka wax weyn oo weyn oo ummaddu ku diirsatay bay dhanka musuq maasuqa ka qabatay waxa koowaad oo boqolkii maalmood la cadday karo inay qabatay musuq maasuqa koobka ah in musuq maasuqii uu yaraaday in dhaqaalo badan la aruuriyey in dakhligii wax badan isbedeleen in hami badan ay qabto ee leeda waxbaan ku qabanayaa ciidamada mushaar la siiyey qabadka dardarka lah oo ay la timid dowladda uu hogaamiyey madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa xasan cali kheyre waxayna sheegeen inay sii laba jibaari doonaan dadaalka ay ummadda soomaaliyeed u wadaan maadaama ay wax badan ay ka qabteen boqolkii maalmood ee lasoo dhaafay sida madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ee dhanka mushaaraadka si wanaagsan isbedel muuqda uga sameeyeen cabdiqaadir cali axmed warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho
warkii habeenimo ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga intaa intaa war midkaan lamid aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa i nabadgelya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu